asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sahanka oo hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado ee magaalatan cadaado mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sahanka oo hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado ee magaalatan cadaado qodobada dhegeysta galabtay barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka qayb noqon doona xarumaha lagu dhaqo gawaarida ee magaalada gaarisa ayaa maanta waxaa lasugu dhiftay albaabada sidoo kale qodobada galabtay barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a wiil ku eedeysnaa inuu al-shabaab ka tirsanaa oo lagu dhex dilay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho qodobada ka dhegeysta galabtay barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya ayaa ku baaqay dib heshiisiin ka hor dhamaystirka dastuurka dalka qodobada ka dhegeysta galabta barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona madaxweynaha maamulka puntland mudane maxamed cabdulle maxamed cali gaas oo looga yeeray dalka etoobiya waa maxay sababta barnaamijka dhegeysta galabta aad ku dhegeysan doontaan qodobada ka dhegeysta galabta barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona madaxweynihii hore maamulka hirshabeelle ayaa u tartamaya kursiga xildhibaano ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle qodobada ka dhegeysta galabta barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona qarax ka dhacay kaabuul oo khasaaro geystay dhegeystayaal qodobadaasi waxayna kusoo kordhay ayaa dhegeysla barnaamijka galabtiga sahanka aad ku dhegeysan doontaan goorra u diyaargarow barnaamijka oo faahfaahsan waatahay dhegeystayaal mar kale hawada waxaan ka leenahay galab wanaagsan waa galab sabdiya taarikhdan ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha koowaad sanadka labada kun iyo toban iyo sideedda barnaamijka waxaa soo saaray jile jaamac jile anigoo xasan axmed maxmed waa in la socodsiinayaa kusoo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan xarumaha lagu dhaqo gawaarida ee magaalada gaarisa ayaa maanta waxaa laisugu dhiftay albaabada shirkadda maamusha biyaha magaalada gaarisa ayaa joojisay biyihii ay siin jirtay xarumaha lagu dhaqo baabuurta ee magaaladaasi shirkadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka dhaqa baabuurta ay si sharcdarro ah ku helaan biyo ay isticmaalaan arrintan ayaa waxay sababtay shaqolaan baahsan oo ay soo wajahday dadkii nolol maalmeedkooda ka heli jiray dhaqidda gawaarida qaar ka mid a dadkaas ayaa cabasho u gudbiyey dowladda si wax loogu qabto maadaama ay sida ay sheegeen aysan hayn shaqo kale oo tan uga run dhegeystayaal weli waxaad dhegeystaneysaan waa barnaamijka sahanka oo hodahan kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado ee magaalatan cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartis wiil ku eedeysanaa al-shabaabnimo ayaa maanta waxaa lagu dhex dilay xabsi dhexe ee magaalatan muqdisho warbixinta warkaas waxay noo soo koobayay waryaheena jila jaamac jili oo barnaamijka galabtay noo soo saaray xabsiga dhexe ee magaalada xamar ayaa waxaa si kediis ah ugu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista ku xirnaa xabsigaasi kaasi oo u eedeysnaa fala la xiriira inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab islamarkaana horey loo xukumay taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa xaqiijiyey geerida wiilkaasi dhallinyarada ah taliya ku-xigeenka ciidamada asluubta soomaaliyeed cabdikariin cali afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay timid kadib markii maxaabiistu ay ciyaarayeen ciyaar kubadda cagta ah oo ay wada murmeen laba maxbuus oo ka mid ah maxaabiista kubadda wada ciyaaraya islamarkaana ku wada xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho sidaas awgeedna mid ka mid ah maxaabiistani la siiyey kaarka roosaha ah islamarkaana garoonka laga saaray waxaana intaasi ku daray in maxbuuskii roosaha la siiyey uu feer la dhacay mid kale oo hay horey wada murmeen sidaasna oo ku soo muddo kadibna markii la geeyey qolkii uu ka deganaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo ku geeriyooday halkaasi waxa uu hadalkiisa intaasi sii raaciyey in aysan jirin nin warar sheegaya oo ay baahiyeen idaacadaha qaarkood taasi oo sheegaya in maxbuuskani lagu xiray xabsi konteynar ah islamarkaana uu ku geeriyooday waxa uu sidoo kale sheegay in labada maxbuus ay ku eedeysnaayeen shabaabnimo horeyna loo xukumay siddeed sano oo xabsi ah islamarkaana ay dhammaysteen toddoba sano oo hal sano oo keliya oo u harsanaa ma ahan markii ugu horreysay oo ruux loo haysto in uu ka tirsanaa al-shabaab uu ku dhex geeriyoodo xabsiga dhexe ee xamar labaatan iyo kowdii bishii mey ee sanadkii tagay labada kun toban iyo toddobadii ayaa waxaa xabsiga dhexe ku dhex geeriyooday deeqa diraac geedi oo loo haystay inay ka tirsaneed al-shabaab taasi oo xukun toban iyo shan sano ah lagu xukumay waa mahadsantahay adeer waxay wax u dhaceen sida aad maxaan ku idhahdaa la socotoba xabsiga dhexe maxaabiista ku xirni ay cayaartaa cayaarta kubadda cagta sax
nuucyo ama cayaaraha nuuca maxaan ku idhahda laga cayaaraha la cayaaro ayaa maxaabiistu cayaartaa oo koob baa u furan marka cayaarihii la cayaarayey shala galab oo kale lix iyo labaatanka bisha january cayaar kubadda cagta ayaa la cayaarayey صح cayaartii sida aad ogtahaba de ragga cayaartooyda oo waa isqabsadaan صح gololi baa la isku qabsaday أها golooligii gacan dhaaf baa ka dhacay waa la diriray laba nimaa isqabsadoo dagaalantay nin baa gardaraay roosa u taaga garsoorihii صح ninka cayaarta dhexdhexaadeedkii مهم.
yaa roosa u taagay صح cayaartii banaanku uga saaray أها
dabadeed ninkii banaanka looga saaray cayaarta orod bausi soo daayey isigoo bini aadan u ego malakumayd ah ninkii uu feer ku boobay waa la qabtay waa la xiray ninkii feerkiiba ula dhacay xoogaa waa miir doorsoomay waa la fariisiiyey waa roonahay xoogaa buu yimi gurigii qolkiisuu galay sida la ii sheegay qabays buu galay dalinta isku kala bixiyey saacaddii halkaasi ku dhamaatay ninkii waa dhintay marka waxaa jira ee, warar sheegaya ninkan askariga uu- askariga askariga la sheegayo iyo waxaasi ma jiraan waardiye iyo maxbuuskaasi ismay adag waa cayaartooyda dhexdoodii ku balantay ka dhashay waayo Ah, marka labada labada maxbuus ee wada dagaalamay maxay ku kala eedeysnaayeen labaduba waxay ku kala eedeeyeen labaduba tuutuuwan bay ahaayeen ama dadka shabaabka lagu eedeeyo oo shabaab ahaan ku xiraay bay ahaayeen labaduba waxay ku xiraayeen sideed sano ayay ku xukunaayeen hadda hal sanaaba u haray labadoodaba xukunkii wax yarba uga haray toddoba sanoay xiraayeen shabaab bayna ku eedeysnaayeen oo niman markii horeeto magacaas ee, shabaab lagu soo xiro oo lagu soo qabtay ah, lagu xukumay ahaayeen marka een, yar ka dhintay adeerkiis oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegayaa in markii horeba xukun qalada uu ku dhacay een, maxaad arrintaas uga jawaabaysaa iyadana
Eh, de odaga waxa soomaalidu lamid yahay aha shabaabka ninka hadda maxaa axmed diiri hadda haddii lasoo qabto wuxuu leeyahay anigu eh, wax dembiya oo gale ma jiraan qaadaa laygu haystaa uu leeyahay intaas waa dhaqanka soomaalida adeer waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jile jaamac jile oo warbixinta warkaasi inoo soo koobayay guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya ayaa ku baaqay in dib u heshiisiin guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya ayaa ku baaqay dib u heshiisiin ka hor dhammaystirka dastuurka dalka xildhibaan cabdalla xuseen cali oo ka mid ah guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin la sameeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si loo dardargeliyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee dalka xildhibaanka ayaa tani ku tilmaamay in qayb weyn ay ka qaadan karto in bulshada soomaaliyeed ay dhammaan wada heshiiyaan maadaama dhibaato fara badan iyo dagaalo sokeeye ay dalka ka dhaceen waxa uu sheegay in khilaafka dalka ka jira ay- uu sababay dhibaatooyin ay ka mid yihiin amni darro doorasho la-aan qof iyo coda iyo su-aalo kale oo shaki fara badan soo kala dhexgelshay mas-uuliyiinta dalka sanadii ugu dambeeyey ayaa waxaa dowladii dalka soo maray ay ku mashquulsanaayeen sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka qabyada ah ee dalka oo u degan ayada oo isqabqabsi fara badan uu ka taagan yahay dastuurka mar walba waaye dalkaan waaye xukunkiisa waa lagu socon karaa sharcigiisa waa lagu socon karaa. muddo ayaa laga soo shaqeeyay dowladihii dowladan ka horreeyay runtii aaday uga soo shaqeeyeen meel fiicanay na soo gaarsiiyeen Een, waxa hadda u harsa dowladan wata inay dhammaystirto dastuurka qabyada ah ee dalka hadda ka jira Een, haddii la helo dastuur dhammaystiran oo ee, runtii een, ummaddan een, lagu kala hago een, aad iyo aad dhibaatooyinka hadda jira ee runtii qa- amni darrada ay qayb ka ka tahay dhaqaalo darrada ay qayb ka tahay doorashooyin ee doorashooyin la-aanta ee warmarinta ay qayb ka tahay yani wa- baahiyahaasoo dhan waa laga kaaftoomi lahaa Een, intaan hadda aan ku soo gaaray dastuur qabya maxaa filaysa haddii dastuurka la dhammaystiri lahaa meel fiicana la gaari lahaa waana ka shaqaynaynaa guddoonka baarlamaankana waanu ugu baaqaynaa inay arrintaas dardargeliyaan kana shaqeeyaan culamaa udiinka laftirkoodu inay uga qayb qaataan bulshada qeybaheeda kala duwan marka dowladdu ay fududayso sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka maalin walba runtii in dastuurka lagu shaqeeyo oo qodobada dastuurka ay iska hor yimaadaan wuxuu doona asaga wax u fasirto dastuur een qodab yani qo- yani fasiraad laakiin mar fasiraad galaan qof walba sidoo isaga loo ugu fasirina marka insha allah waxaan rajeynaa in dastuurka laga qayb qaato dhamaystirkiisa laakiin waxaa ka horeyso dastuurka in la dhamaystiro waxaa fududayn doonta oo ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiin dhaba in dad- dadka soomaaliyeed laga dhex sameeyo sababtoo ah dastuurkaas waxaa lagu qoraayo waa inay dadka soomaaliyeed marka hore heshiis yihiin haddii dadku aysan heshiis ahayn qodob walba oo dastuurkaas ku qabta way adag tahay in laga gudbo qodobada siyaasiyan la isku haysto sida eh, kheyraadka dadka loo qaybsanayo
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeystaneysaan waa barnaamijka saanka oo ay si toosan kaga imaanaya raadiyaha cadaado ee magaalada tan cadaado madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa looga yeeray dalka etoobiya warar ay heshay raadiyaha cadaado ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo dhowaan tegi doono magaalada adisabe ee dalka etoobiya kadib markii halkaasi looga yeeray hore ayaa madaxweyne gaas uu u diidanaa tagitaanka etoobiya balse wararka haatan soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in uu dambeyn lagu qanciyay inuu halkaasi tago ujeedada safarka madaxweyne gaas oo etoobiya ayaa lagu sheegay arrimo la xiriira dhanka amniga iyo xiisada deegaanka tukaraaq ee gobolka sool oo ay isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo maamulka somalilan wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjira michael keyton ayaa maalin ka hor u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey inuu ku fashilmay xalinta xiisada u dhexaysa maamulka puntland iyo maamulka somalilan si kastaba madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa la filayaa inuu dhowaan uu u duulo dalka etoobiya waxaana horey halkaasi u tegay madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeystaneysaan waa barnaamijka sahanka oo inkaga imaanaya raadiyaha cadaado ee magaalada tan cadaado waxaan kusii dhownahay gabagabadii barnaamijka madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa u tartami doona kursi xildhibaanimo warbixinta warkaasi waxaa inoo soo koobaya waryaheena jile jaamac jali magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa lagu wadaa maalinta beri ah oo ku beegan labaatan iyo sideeda bisha koowaad sanada labada kun toban iyo sideed ee lagu qabto doorashada kursiga xildhibaanimo ee uu waayey cabdulaahi maxamed cali sambololshe oo ahaa taliyihii ciidamada nabad sugidda soomaaliya kursigan ayaa taliya sambololshe waxaa uu ku waayey kadib markii uu noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxaana la filayaa mar kale inuu u tartamo xubintaasi taliya sambalolshe guddiga doorashooyinka qaran ee ayaa horey usoo bandhigay shuruudaha looga baahan yahay shaqsiga u tartamaya xubinta xildhibaanimada oo ay u tartami doonaan dad ka soo jeeda beesha xawaadle gaar ahaan beesha cali madaxweyne dadka ugu caansan ee u tartami doona maalinta berri ah xubintani ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cosoble oo shalay soo gaaray ma- magaalada jowhar islamarkaana si aad ah loogu soo dhoweeyey isagoo oo warbaahinta kula hadlay jowhar ayaa waxa uu sheegay cosoble inuu ku faraxsan yahay inuu mar kale dib ugu soo laabto magaalada jowhar isaga oo weliba musharax u tartamaya kursi ah waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey doorashada in ay si cadaalad ah u dhici doonto waxaa ilaahay mahadiya hirshabeelle inay dhisan tahay waxaa ilaahay mahadiya beledkii beled nabada inuu yahay waxaa ilaahay mahadiya yacni inaanan sida xildhibaanada qaar ama siday u dhan yihiinba inta kale musharaxiinta inaysan waxuu ahaa yacni jowhar aniga aysan igu ahayn magaalo een, kale oo aan soo gaaray oo ama aan imid beledkaygiyaan imid magaaladeediyaan imid dadkaygiyaan u imid insha allahu tacaala sida aad hadda la socotaan ama aad maqasheen waxaan musharax u ahay kursiga xildhibaanka ee beesha aan ka soo jeedo hadduu ilaahay yidhaahdana ergadii iyo wixii dadkii oo idil waa joogaan waxaan rajaynayaa inay cadaalad u dhacdo waxaan rajaynayaa inay waxuu ahaa ummadda ciddii dan u ah inay maxuu ahaa kursiga qabato waxaan aaminsanahay inaan ahay nin xilka xilalka waaweynna soo qabtay een, xilkaana inaan qaban karo ayadana xilkaa inaan u imaadana waxay hadda ka dhalatay talo iyo soo jeedin dad badan oo beesha ah إن شاء الله تعالى ده- هذا إن شقيه لو باهي marka anigu maantankayga intaasu saldhigiisa ah hadduu ilaah yidhaahdana doorashadan waa arkaynaa axadda aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena jile jaamac jile oo warbixintan warkaasi inoo soo koobayay markaana qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada kaabuul kaasoo khasaare badan geystay in ka badan toddobaatan qof ayaa ku dhaawacantay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay bartamaha caasimada afghanistan ee kaabuul sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen qaraxna ayaa ka dhacay dhismihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaana sidoo kale goobtaasi ku dhow xafiisyada ururka midooda yurub waxaa la arkaya qiiq ka baxaya goobta uu qaraxa ka dhacay mid ka mid ah wakaaladaha wararka ayaa ku warantay in dhowr qof ay ku dhinteen weerarkaasi kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyiinta weerarkaasi maanta ka dhacay magaalada kaabuul toddobaad ka hor kooxda taalibaan ayaa weerar ay ku qaadeen hotel ku yaala kaabuul waxa ay ku dileen ugu yaraan afar iyo labaatan qof atay dhegeystayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka sahanka si toos aan kaga imaanayay raadiyaha cadaado ee magaalada tan cadaado barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii jile jaamac jile barnaamijka waxaa la socodsiinayay anigoo xasan axmed maxamed tan iyo intaan barnaamijka mid lamid aan ku kulmayno asalaamu calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu